الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار باب في باب القنوت في الوتر ducadii qunuudkee lagu akhriyayey salaada witriga ama ragcadda u dambaysa macnaha mashruuciyadeeda inay tahay mashruuc wax jiro tahay iyo siiqada nebiga ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam iyo maxalkeeda meesha lagu akriyayo intaaba waa u baab iyo xukumka qunuudka salaadaha kale ee aan ahayn witriga can ilxasan bni cali radia allahu canhuma qaal waxa uhi inanku nebiga awowga u ahaa wuxuu yidhi callamanii rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam nebigu wuxuu i baray buuhi kalimaatin aquuluhunna fi lwitr aan idhaahdo duca witriga ku akriyo waa inan yar ma yaraysanayo nebigu carruurta laakiin sidii qof weyn buu wax ugu sheegi jirayoo caqli fayow bay lahaayeen wa fii lafdin waxaa ku yiila fii qunuuti lwitr fi lwitri oo qura maahayne fii qunuuti lwitr marka witriga la qunuudayo duca la akriyo allaahuma hdinii fii man hadayt ilaahbay hanuuni maca man hadayt dadkaad hanuunisay igu dar waxaa ugu horeeyu insaanku u baahan yahy waa hanuun hadduu hanuuna hagaag hadduu hallaabana wuu halaagsamay ihdina siraad almustaqiim baynu leenahay salaad walba wacaafinii fii man caafayt ilaahay ow i caafimaadi adoo igu daraya dadkala caafimaadisay caafimaadkii cudurka ruuxda iyo ka jidhkaba watawallanii fii man tawallayt ilaahayow weli ii noqo oo ixil qaad oo igu filow sidaad maca man tawallayta dadkaad weliga u noqotay igu dar gacal xigto cid kuu noqotana ilaahay baa wanaagsan iyo garab iyo gaashaa wabaarik lii fii ma acdayt ilaah waxaad isiisay ii barake aqoon awood adduun ubad ehel intaba wuxuuna barakaday ku qiimo badanyina hadday barako beelaan badnaantooda macno ma leh waqinii shara maa qadayt waxaad xukuntay kiisa sharka ah ilahu iga ilaali inaka taqdii waxbaad go-aamisaayo walaa yuqdaa calayk adiga laguma xukumo oo qadaa iyo xukun kugu fulaa ma jiro kawa xukumaa waa adiga wainahu laa yadilu man waalayt ma dulloobo qofka aada xidhiidhisaa walaa yacizu sharaf ma yeesho awoodna ma yeesho man caadayta ciddaad colaadiso awood ma leh tabaarakta waad barako badat oo xumaan baad ka hufantahay rabbanaa yaa rabbanaa wa tacaalayt ilaahay ow aada sarraysa adigaa xumaan ka sarreeya ducadaasi waa saxiix nebigaanay ka soo aroortay marka qunuud la akhriyayo iyadaa kow ka ah xayثu inaha waarida maadaamay soo aroortay can ilxasan biisnaadihi wa macnaahu sanadkii hore iyo macnii hore qaala fii aakhirihi xadiidka xaggiisa dambe wuxuu ku yidhi qaala haadaa kaa wuu yidhi yaquulu fi lwitri fi lqunuud witriga qunuudkaa lagu akhriyaya walam yadkur ma sheegin aquuluhunna fi lwitr intaa muu odhanine fi lwitri fi lqunuud waana isku macnarawi can caliy bni abi aalib radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama kaana yaquulu fii aakhiri witr nebigu marka uu witriga gebagabadiisa maraya wuxuu odhan jiray kaa horena ina cali baa warinaya kana cali baa warinaya waa usra qaaliya usra cilmiga ku shuraakoobay wey aalu beytkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu nebigu odhan jiray allaahuma inii acuudu bik allaahuma inii acuudu biridaaka min sakhatik ilaaha waxaan magan galay raalli noqoshahaaga waxaan ka magan galay hee cadhadaada cadhadaadaan ka cararay raali noqoshahaagan ku cararaya wa bimucaafaatik cafiskaagaan magan galayoo min cuquubatik cuquubadaadaan ka magan galay cuquubadayga nabaadgeliyo cafisi sii wa acuudu bika minka waacuudu waxaan dayrtaan magan galay bika adiga minka adaan kaa magan galay ka wax dhibaa waa adiga iga daa dhibka ka lagu cararaana waa adiga i magan geli laa uxsii ma karayo hanaaan calayk ma koobayo macnaha laa uxsii ma koobayo hanaaan calayka ammaan aan ku ammaano waan ku ammaani laakiin ma koobi karo ammaantaada helut anta kamaa anayta sidaad adigu ammaantay calaa nafsik naftaada ammaantaad is ammaantay cidina kuma ammaani karto adiguna waxaa tahay sidaad isu ammaantay ammaantaad ehelka u tahay adunbaa isu jeedin karaa insaan kale ma dhammayn karo waa ducooyinka qunuudka wacan ubay ibnu kacbin ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qanata fi lwitri qabla rukuuc nebigu witriga wuxuu rukuucay wuxuu witriga akhriyey ducada intaanu rukuucin macnaha taa hore waxay ahayd mashruuciyadeeda ama xukunkeeda waxaa ku xigay siiqadeeda halkanina waxa weeyaan meesha lagu akriyayo xadiidkani wuxuu sheegay intaan la rukuucin can ubay ibnu kacbin can inabiyi milah kii horeo kalu wariyey can ubay ibni kacbin ana rasuula اllahi qanata fi lwitri qabla rukuuc waa riwaayo kale wa fii riwaayati anahu qanata qabla rukuuc waa riwaayo kale iyaduna qaala abu daauud waxa uhi wayurwa waxaa la warinayaa ana ubayan saxaabigan qaariga ahaa ee ubay ibnu kacbi lo odhan jiray kaana yaqnut wuu qunuudi jiray fi nisfi barhka min shahri ramadaan bisha ramadaan barhka dambe marka waa meelahay shaaficiyadu ka qaateen ay leeyihiin qunuudku subaxa marka laga yimaado bay yidhahdeen iyagu waxaa la akhriyaa witriga oo qaybaha dambe ah bisha ramadaan qaybteeda dambe sida asxaabigaa nebigu casharka uu siiyeyba u raacay iskama samaynayo una waa waxaan ra'yi laga odhan karine waa hadyi uu nebiga ka arkay bay leeyihin masalooyinka waktigiisu macnaha qunuudka meel maa la akhriyi karaa amase waktigee baabu fi ducaai bacda alwitr witriga dabadi ducada la akhriyayo can ubay bni kacbin qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa sallama fi lwitri qaala markuu witriga ka salaam naqsado wuxuu odhan jiray subxaana almalik alquduus subxaana almalik ilaaha wax walba iska leh ayaa xumaan ka hufan alquduus ee aada uga nadiifa xumaan oo dhan kii ka daahira ka hufanee ka haatan xumaan subxaana almalik alquduus subxaana almalik alquduus afkiisa khayrun baa ka soo baxaya nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ammaan ilaahay waa ereyada mashruuca bacda alwitr sidii salaada astaqfir llah astaqfir llah astaqfir llah loo odhanaya bacda salaa erayadanaa la odhanaya can abi saciid qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu ka warramayaa witriga iyo in la qallayn karo wuxuu yihi man naama can witrihi qofka witrigiisii habeenkii ka seexda aw nasiyahu ama ilaawa falyusalihi ha tukada idaa dakarahu markuu xusuusto marka sunnayaasha qallaha leh ayuu ku jiraa xalay hadduu ku dhaafay witrigii maalintii soo qallee marka maalinkii witri lama tukada salaatu leyl iyo ta maalintiiba dee t habeenkii unbaa witriga lahayd haddaad maalintii witri tukanayso waa qallihii habeenkii qofka seexda ama ilaawa waa labadii arrimood ee cudurdaar ay lahayd salaadu marka waxaan kuu furayn inaad iska dayso un dee ila waa shaqadaadii keliyaha inaad ifka u timide iska dayn kumuu darin man camida tarka ka tegiddiisa qofka u kasta nebigu kumuu darine ka ilaawo buuri ama ka seexda dee qof kale ka tegi maayo ee weeye qofkii kale wuu ku dadaalayaa aqim الصalaaةa lidikri ilaahayna wuxu uhi salaad sunno iyo faralkeedaba og markaad ixusuusato haddaad ilowdo markaad ixusuusato cibaadadiina waad xusuusato kaasina waa masalo kaloo lagaaga jawaabo qofkii habeenkii dhaaftay muxuu yeelayaa yatadaarak khayrka wixii dhaafay wuu ka daba tegaya baabu fi lwitri qabla الnowm goorma ayaa witriga la tukadaa ma ka hor hurdada mise kadib axaadiidtana waxay daliil u yihiin hurdada ka hor inaad tukan karto hurdada kadibna wuu sii fadli badanyihi haddii laakiin qofka uu ka baqayo inuu soo kici waayo way dhacdaa qofkaoo musaafira qofka oo qardaysan qofkaoo hurdo weyn qofka oo dhallinyaro ah xaalado noocaasoo qofkaba hurdadu ay ku culus tahay baa jire ama bukaana ama si uun dee xaaladiisu ama mashquulaya shaqo qabanaya waa qabla nawm xaaladahaas oo dhan can abi hurayrata qaala wuxuu uhi cabdiraxmaan ibnu sakra dawsi awsaanii khaliilii sala allahu calayhi wasalama bihalaath saaxiibkay khaliilku waa saaxiibnimo xeel dheer wuxuu ii dardaarmay saddex arrimood oo sawkii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo naftiisa ka hadlaya ina saaxibakum haada ilaahay baa khaliil ka dhigtay mid aan idinka idinka mid ahoo khaliil aan ka dhiganayaa ma jiro ha dee nebigu sawkamuu dhigana abi hurayra ka dhigtay oo khaliil ka dhigtay laa adachuhuna kama tegaya fii safarin walaa xadar saddexdaa arrimood ee nebigu ii dardaarmay haddii aan safar ahay iyo haddii aan nagaad yahay midnaba kama tegayo rakcatay duxaa labada ragcadood ee salaatu duxaaha safarkiina waa lagu tukanaya wa sawmi halaaثati ayaamin min ashahri iyo bisha saddexda cisho inaa ka soomo isniinaha khamiisaha uu ku beegi karaa qofku ayaamulbiilku ka ku beegi karaa saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban waa isasaar markaa hadday isugu ka hagaagto isniin ayaamubiidahoo isla markaana waa soomaya qofku way usii fiicanta wa anlaa anaama alaa ilaa calaa witr wa anlaa anaama inaanan seexanina wii dardaarmay ilaa calaa witrin anigoo witrigii tukaday mooyaane de nin dhallinyaraab u ahaa isla markaana dee aada u daalaya cilmiga usoo jeeda mararka qaarkood duruufiiska hayso qiyaastiisii kolkuu nebigu sidaa u eegay isaga wuxuu ku xukumay inuu qabla noom witrigiisa tukado صaxiixun qaaf baa wariyey bukhaari iyo muslim duuna qowlihi fii safarin walaa xadar saxiixeynka intaasi kuma jirto waa saddex iyana saxiixa marka arrimahan oo dhan soonkii in lagu dhex soomi karo sunnaha ahaa ayaad arkaysaa faral soomkii lagu soomi karaya safarkii oo nebiguna uu ku soomay calayhi salaatu wasalaam waxaad arkaysaa salaadaha aan la daynaynin safarka in uu ka mid yahay witriga iyo salaatu duxaa iyo rakcatay alfajri iyadoo tii kaleba la gaabiye faralka ahayd haddana kuwani waa kuwa safarka la tukanaya axaadiidtaa kusoo aroortay daraaddeed can abi dardaa qaala awsaanii khaliilii bihalaain laa adachuhunna kama tegaya saddexdaa shay lishayin wax igu yimi daraaddeed lishayin arrin igu yimi awgii uma daynaya saddexdan awsaanii bisiyaami halaaثati ayaamin min kulli shahrin bil walba saddex saddexdii unbaad sifir ku daraysa soddon bay noqonaysaa boqol soon unbaad noqonaysaa alxasanaةu bcashri amhaaliha qur-aan iyo xadiidba sheegay haddaad hal wanaag samayso in toban jeer lagu laabayo waa la sheegay marka haddii aada soonto saddex cisho bishii sifir baa lagugu darayoo soddon bay kuu noqdeen rabadaanna waad soontayoo dee sideedaaba isaga buuxdayboo kasii fadli badnayd cid walba ramadaan marka sanadkii o dhan waad soontay saddexda cishana shardi maaha inay isku xidhiidhsan yihin tobanba mid baad ka soomi kartaa haba dhib yaraatabe insaanka wax u fududunbaa iskaga adag waa qofkii caafimaadku saamaxayo walaa anaamu ilaa calaa witrin wa bisubxati duxaa sunnaha salaatu duxadana wii dardaarmay fi lxadari wasafarba wii dardaarmay isagu riwaayadan dambe wuxuu yihi saxiixun duuna qowlihi fi lxadari wasafar kolka horena wuxuu yihi saxiixun qaaf duuna qowlihi fii safarin walaa xadar marka way kala duwan yihiin cibaaradi oo halka hore waxaa loo fahmaya xadiidku waa wada saxiix bukhaari iyo muslimna way wariyeen waxaanay wareenin laakiin fii safarin walaa xadar halkan dambena wuxuu ihi marka loo eego riwaayada abidarda intani saxiix maaha marka inta riwaayada abi hureyre inay saxiix tahay baa loo fahmaya kaasina waa kaa weeyo markaa qofkii ay tukanayay xagga hore labada arrimoodba labada asxaabe waa isku waafaqeen mid waliba khaliili buuri abi hurayra iyo abi darda ereyga khulla waa saaxiibtinimo xeel dheer can abi qataada ana الnabiya salى اllahu alayhi wasalam qaala liabi bakr saaxiibkii abubakr nebigu waxa uu ku yihi mataa tuutibu kolley witri waa tukataayo kama tegtide goormaa tukataa wey qaala wuxuu hi uutiru min awali اleyl habeenka xaggiisa horaa ka tukada hadda waa wasiirkiisii koobaad abubakr saaxiibkii koobaad wa qaala licumara mataa tuutir cumarna wuxuu hi witri waan kugu ogahaye goormaad witriga tukataa qaala wuxuu hi aakhira leyl habeenka xaggiisa dambe faqaala liabi bakr mid waliba gar le wey labadiina mid waliba gar leh abubakr wuxuu ku yidhi haadaa akhada bilxasmi kani wuxuu qaatay sidii go-aanka badnayde la hubay ee shakiga lahayn ee macnaha dadaalka badnayd wa qaala licumara wuxuu ku yihi akhada haadaa bilquwa kana sidii awoodda badnayd buu qaatay nin ishubaa gadaal soo kacaya habeenkii nin ka yar shakisan nafta ama laga yaabo in ay la tegi kartaana xagga horu ka tukanaya abubakar dadaalkiisa waa la ogaa laakiin nebigu go-aanku siiye waxa weeye dee waa hadalba ma gelinin warkiisi hurdo iyo ilowtoona ma dhex marayo horay buu ka tukaday labadiinuba gar baa leedi xadiidku wuxuu jawaabuya labada dhanba waa laga tukan karaa isaga laftiisuna xagga hore iyo xagga dambeba uu ka tukaday marka waktigiisiina wakaa baabun fii waqti lwatr waa lagugu soo celiyey can masruuqin qaala qultu licaaisha mataa kaana yuutiru rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam witrigaa hore kii asxaabtuha kii nebigana waa lagu sheegaya goormuu nebi maxamed tukan jiray salaadan witriga la idhaahdo ama salaatuleylkii witriga watay qaalat waxay tidhi kulla daalika qad facala kaa dhammaantiiba wuu sameeyey kee ismu ishaaruhu mar wuxuu noqdaa wax tegey marna wax soo socdaa wix kaa dambeeyana kaas waad odhan kartaa wax kaa horeeyana kaa waad odhan kartaa marka iminka waxaa la tilmaamaya waa kan hore ee lasoo wado kulla daalika kan soo socda dhammaantii qad facala wuu sameeye la sheegi doono oo ah awtara awala leyli wa wasatahu wa aakhirah witriga wuxuu tukaday awala leyl habeenka xaggiisa horo intaanu seexan wa wasatahu dhexdiisa wa aakhirahu iyo xaggiisa dambe walaakin intahaa wuxuu ku gebagaboobay witruhu witrigiisi xiina maata markii uu dhintay dhiman doono ila saxari habeenka qeybtiisa dambe qeybta hore wuu ka tukaday ama ha seexda ama soo tooso dhexdana wuu ka tukaday waxaa kaluu ka tukaday xagga dambe wuxuu u badnaa witrigiisu waktigii dambe markii uu geeriyoon doono ila saxar saxarna waa la yaqaanaayo saddex meeloodoo waa meel habeenka waktiga dambe thuluthu leyli alakhiir xiina maanta markuu dhintay de hadduu dhintay maba tukanaye ma markuu dhiman doono ficilkii nebiga iyo dhaqankiisiina sidaasuu ahaa calayhi salaatu wasalaam cibaadadaas siduu ugu heelanaa ayaa lagu sheegay wa min alleyli fatahajad bihi naafilata laka casaa an yabcahaka rabuka maqaama maxmuuda qur-aanka ilaahay uu ku faray can ibni cumar ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal waxa uu yihi rasuulka ilaahay baadiru subxa subaxa kala degdega bilwitr witriga kala degdega keebaa lala degdegayaa witrigii marka witrigu ha ka qadima subaxa intaanu idinku dilaacin waagu macnaheedu waxa weeye xagga dambe ayaa laga tukan karayaa adaankii hore oo dhacay baad iska tukanaysaa ka dambuun baad iska eegeysaa ka dambe intaanu dhicin witriga gebagabe waktigii witriga wakaa ficilkii nebigay ku sugnaatay amarkiisiina wuu ku sheegay waktigii asxaabtiisii ka qaatayna way sheegeen waktiga witriga arrinku dhan walba waxa weeyaan waa jaa-is can cabdilaahi bni abi qays qaala sa'altu caaishata can witri rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama qaalat rubama awtara awala leyl waxaa laga yaabaa inuu nebigu ka tukado witriga xagga awalka habeenka wa rubamaa waxaa laga yaabaa awtara min aakhirihi inuu xagga dambe ka tukado qultu waxaan ku yidhi bu uhi kayfa kaanat qiraa'atu qiradiisu siday ahayd habka uu qur'aanka u akhriyi jiray mi kor mise hoos akaana yusiru bilqiraa'ati qirada ma hoos buu dhigayey am yajharu mise kor buu u qaadi jiray nebigu markuu habeenkii salaadan tukanaya ilaa salaaddii faralkahaydba labada nooc bay leedahay qaalat waxay tidhi kulla daalika kaana yafcalu kaa dhammaantii wuu samayn jiray marna kor buu u qaadayaa marna hoos way fasirtee oo waxay tidhi rubamaa asara wa rubamaa jahara waxaa laga yaabaa inuu kor u qaado waxaa laga yaabaa hoos inuu dhigo warubamaa waxaa laga yaabaa ikhtasala inuu maydho oo fanaama uu seexdo warubamaa waxaa laga yaabaa tawada-a inuu weysaysto oo fanaama uu seexdo tacnii waxay u jeedaa filjanaaba jinaabadii bay ujeedaa xaqii ilaahay buu dhammaystirayaa xaqii ehelkana wuu dhammaystirayaa habku u dahaaro qaadanayna waxay ahayd iyadoo uu maydhay buu seexanayaa ama intaanu maydhaninba intuu weysaysto isagoo jinaabo leh ayuu seexanaya marka intubana way bannaayiin arrimahan oo dhami waa yusriga iyo fudaydka shareecaddu ay leedahay ayay ka turjumayaan can ibni cumara can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witra tanina waa witrigu halku ka dhacaa cibaadada habeenkii salaatuleylka iyo witriga tartiibtoodii waa sidee marka amar wuxuu nebigu ku bixiyo uu yidhi ijcaluu ka yeela aakhira salaatikum salaadiina xaggeeda dambe bileyli habeenkii witran kala keli yeela keli midh witriya u dambaysiiya markaa salaada habeenkii baa witri leh witriga halkuu dhacayaana waa inuu u dambeeyo warkaasina waa cadiya marka intaad witriyaysatay kadib ma tukan kartaa salaad kale oo ka dambaysa iyana haabaynu soo marnay axaadiidtu saxiixa waxaynu ku soo maraynay intuu witriga tukaday kadib rasuulku laba ragcadood oo fadhiga uu ku tukan jiray baa jiray joogtabayay ahaanin labada xaalaba mar hadday sugmeen ay soo arooreen kani waa sida fiican wahaada libayaani jawaas kaa kalena sida jaa-iska ah buu kuu sheegayaa marka haddaba haddii ay dhacday intood witri tukatay macal witrigii oo aada wakti heshay xagga dambood soo kacday habeenkii maxaad yeelaysaa ma waxaad samaynaysaa witrigii hore ayaad ku daysanaysaa oo salaadan dambe waa mid lamaano ah mise witrigii hore ayaad shafci ku samaynaysaa oo xabad ka dabageynaysaa markuu isku buuxsameed salaadaadan dhammaysatana midh baad samaynaysaa witriga ayaad ku gebagabaynaysaa mise witrigaa hore salaad ka dambaysoo tukan kartaaba ma jirto intaasoo xaalo midun bay noqon lahay bal aan eegna markaa baabun fii naqdi lwitr witriga burintiisii ma bannaanta in witrigii hore la naqdiyo sida loo naqdinayaana waxa weeye ilaan wuu tego salaad midh keliya loo dambaysiyaa la tukadaybe in midh kale lagu lamaaneeyo oo keligii soconaya marka kanbaa kii hore doonanaya naqdigu saasuu noqon karaa siday ragga qaarkood yidhaahdeen can qays bni dalqin qaala waxau ihi zaaranaa waxaana soo booqday dalqu bnu caliyin fii yowmin min ramadaana ayuuna soo booqday maalin ramadaan wa amsaa cindanaa wa afdara agtayadu gabalkuugu dhacay waanu afuray uma qaama binaa uuna tukiyey alleylata habeenkii uma qaama wuu istaago binaa aleyla habeenkiibuu qiyaam nala sameeyey waana tukiyey wa awtara bina witrigiina wuuna tukiyey uma nxadara ilaa masjidihi meeshii masaajidkiisiibuu tukay ayuu u dhaadhacoo tegey fa sallaa biasxaabihi qoladiisiibuu tukiyey xataa idaa baqiya alwitru markii witrigii uu hadhay qadama rajula ninbuu horumariyey fa qaala wuxuu idhi awtir biasxaabika asxaabtaadan tuki witriga fainii samictu rasuul la samictu nabiya sala allahu calayh wasalam nebigaan maqlay yaquulu isagoo leh laa witraani fii leylatin habeen keliya laba witri lama wada tukanayo marka ninkan asxaabigani kolkii hore qol uu tukiyeyoo maca witrigii buu dhammaystay kolkan dambena qol uu tukiyeyoo witrigii wuu ka gooyey daliilkiina wuu keenayoo waxa uu sheegay inuu nebigu diiday habeen keliya in laba witri la wada tukado marka halka tarjamada waxaad arkaysaa baabun fii naqdi lwitr witriga burintiisii baabkiisii weeye waxaa kaaga yar muuqanaya inuu sheekhu ogol yahay in la naqdiyo laakiin tarjamadu way sii dhammaystirmaysaa baabun fii naqdi lwitri wa xukmi naqdi witriga in la buriyo maa xukmuhu xukumkiisu waa maxay weeye hab su-aaleed bay u taallaa jawaabtiisina waxa weeye laa witraani fii laylin lama burin karo baabku wuxuu u yaallaa inaanu ogolayn witriga hore in la buriyo in macnaha la lamaaneeyo ayuu u yaallaa baabun fii naqdi lwitri maa xukm ama maa maa xukmu naqdi lwitr in witrigaa hore la buriyo baabkiisu xukumkiisu waa maxay xukumkiisu waxa wey laa witraani fii leyl ma ogolaanin baabkuyo waa diiday ama su-aashii jawaabteediiba halkan laga helay hadduu hab su-aaleed u socdayna idan markaas saddexdaa arrimood aynu sheegnay midi waxa weeyaan naqdintan oo ragga qaarkood way qabaan salafka qayb ka mid ihi yaanay badnaaninbe waase laga xoog badan yahay in la yidhaahdo lama tukan karo witrigii markii hore aad tukatay salaad ka dambaysana ma jirto oo dee nebigu calayhi salaatu wasalaam isagaaba tukadayba midda markaas ay ku soo ururaysaa waxa weeye haddii aada witrigii hore tukatay inaanad soo celinin salaadii waa dhammaysay oo salaadaadii oo maca witrigiya middan baad la imanaysaa witrigii un baanad soo celinayn siduu nebiguba sameeyey calayhi salaatu wasalaam intuu salaadii macal witrigii tukadunbuu laba ragcadood ka dambaysiiye witrina kama sii dambaysiinin labada ragcadoodna muran baa ka jiray qolyaha qaarkood ay odhanayeen waa labadii ragcadoode subaxa kumasay caddayn riwaayooyinka qaarkoodba markaa dib ugu noqoto salaadii oo macal witriya labadaa ragcadood ka dambeeyaan kuwii subaxuna ka dambeeyaan aynu soo aragnay marka taasina halkaasay ku hadhay idan markanuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witran waa sida fiican in witri loo dambaysiiyo waxaana jaa-isa in laga dambaysiin karo witri witriga in laga dambaysiin karo salaad kale haddaad ka dambaysiisana witri kale kama sii dambaysiinaysidoo laa witraani fii leylatin intaasaa la isla wada akhriyaya si axaadiida loogu wada camal falo hadday muuqaalka axaadiistu noqdo inay iska hor imanayso la iska hor keeni maayo waa la jamcinaya jamcintooduna waa noocaa baabu lqunuuti fi salawaat salaadihii waynu soo aragnay salaadii witriga iyo qunuudkeeda laakiin salaadihii kale ee faradka ahaa ma la qunuudi karaayo ama subaxa ha ahaato ama kuwii kalebe qunuudku muxuu yahay marka qunuudka waa la isla waafaqsan yahay in la qunuudayo witriga waaa axaadiid aynu kusoo aragnay waxaa kaloo laysla waafaqsan yahay markay balaaya dhacdo ee dadka muslimiinta dhib xagga cadowga ahi uu qabsado in salaadaha faradka ah oo dhan la qunuudayo taana waa laysla waafaqsan yahay waxaa markaa la isku khilaafsan yahay subaxa qunuud ma leeyahay taasi waa masale khilaafiya madhabta shaaficiyadu iyo rag kaloo la socda waa imaam maalik baan filaya inuu ahaa madhab aduu qolo kalaa ku lamaan waxay qabaan in la qunuudi karayo axaadiidta qaarkoodoo halkan aynu ku arki doonno ayay deliishanayaan jumhuurtuna waxay qabaan inaan la qunuudaynin subaxa subaxa inaan la qunuudaynin taasina waa masalada labaad ee laysku khilaafsan yahay masalada koobaad ee laysku khilaafsan yahay wax labaadoo laysku khilaafsan yahay markan la yidhi haddii aafa ummadda islaamka ay dha ku dhacdo salaadahoo dhan baa la qunuudaya aafadaasi waa noocee ma dhibka ka yimi xagga cadowgaa mise xataa abaarihii iyo cuduradii iyo waxyaabahaasi hadday dadka muslimkaa ku dhacaan iyagana waa la qunuudi karaa madhabta shaaficiyadu waxay leeyihin haa waa la qunuudi karaayo dhibka dee colaadda iyo abaarta iyo cudurku waa isla wada balaaya un markaa balaayadii ilaahay la baryayay inuu ka dulqaado dadka muslimiinta marka cadowga ku dhaco kaa waxaa la mid ahun marka cudur ummadda ku habsado daacuniya wixii la mida ama abaaro caamhi ay yimaadaan markaana shanta salaadoodba waa la qunuudi xadiidka laguma hayo laakiin waxay leeyihin qiyaasan calaa qunuuti rasuuli fii xaalati alcaduw marka cabsidaa iyo dhibkaasi uu jiro qunuudkaasaa looga qiyaasanayaa bay dhaha waa si masale khilaafiya taas waxay isku khilaafsan yihiin oo kale ma qabla rukuuc ba mise bacda rukuuc iyadan axaadiidtu labadaba way kusoo aroortay rukuucda kahor iyo rukuucda kadib laakiin axaadiidta saxiixa waxay u badan yihin rukuucda kadib inay tahay marka masaa'ilkaasoo siyaabaha loo loogu kala badan yahay ayaa baabka aynu ku dhex jirna u khuseynaya can abi hurayrata qaala wuxu uhi wallaahi baan ku dhaartay low qaribana lakum waxaan idiin soo dhoweyn doonaa salaata rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam salaaddii nebi maxamed baan idiin soo dhoweyn haddaad meel dheer wax ka eegeysa waa waxa weeye waa sheed si wanaagsan kuguma muuqato laakiin haddii kabaradda lagu qabto lagugu soo dhoweeyo isagoo waaweyn waad ka boganaysaa sida muuqaalka marna loo fogeeyo marna loo soo dhoweeyo marka waan idiin soo dhoweynayaa sawirkii salaadii rasuulka oo si fiican ba idinu arki ama si fiican ba idinu fahmi waxaa fahmi waayeysaan maaha qaala wuxu uhi fakaana abu hurayrata wuxuu ahaa yaqnutu wuxuu qunuudi jiray fi rakcati alaakhirati ragcadda dambe min salaati duhri wa salaati alcishaai alaakhira wa salaati subxi saddexdaaba qunuud buu samayn jiray fayadcuu lilmu'miniin wayalcanu lkaafiriin mu'miniintana wuu u ducayn jiray gaaladana wuu nacdali jiray marka dee waa xaaladii dhibka uu jiray muslimkana la dhibayey cadowguna uu dhibayay marka awliyada ilaahay oo loo duceeyo iyo acdaa allah oo la habaaro taasina waa wax mashruucah in cadowgana si guud loo habaaro muslimkana si guud loogu duceeyo can ilbara ana anabiya sala allahu calayhi wasalam kaana yaqnutu fii salaati subx salaada subax ayaa uu qunuudi jiray buu uhi bara bnu caazib rasuulku wa fii ziyaada riwaayo kale waxa ay ku kordhisay wa salaati almagribi salaada maqribna wuu qunuudi jiray waa axaadiidta shaaficiyadu daliishanayaano waxay leeyihiin horta marka hore waxaa la isla waafaqay salaada maqrib iyo salaada subax inuu qunuudku ku soo hadhay iyada oo wax naasilo ah iyo balaayahoo jira aanay jirin waxa labaad oo xadiidka ku sugmay oo la isku waafaqsan yahay salaadii maqrib inuu iska daayey markaa salaadii subax ee la isku waafaqay inuu nebigu qunuudu jiray xadiid sheegaya in laga fujiyey qunuudkii ma jiree dee asalkii horun bay ku soconaysa labadaas salaadood way sugmeen oo riwaayadan muslim bay ku sugmeen inay min bayni salawaat salaadihii kale labadani uu qunuudi jiray waxaa markaas sugmay haddana inuu maqribkii iska daayey marka qolyaha jumhuurtu waxay leeyihiin mar haddii la sheegay subxii iyo maqribkii wada socday inuu maqribkii iska daayey dee ka soo qaad inuu subxiina raacay qolada kalena waxay idhahaan me mar haddii la sheegay labadoodu inay wada socdeenoo asalku wada socod ahaa oo midi inuu baxay la sheegay dee kii hore ku daah waa ta'wiil waxa weeyaan waa ijtihaad laakiin dee ninka yidhi asalkii baa la raacaya masaa'ilka la raacaya waxaa ka mid ah istisxaabu اlasl in asalka hore lala saaxiibo oo ilaa daliil dambe uu sugmay in meeshii laga saaray aanu ka baxayn waa masaa'ilka markaa ibn xajar iyo imaamu nawowi raximah اllah sharxulmuhadabka iyo qolyaha dee fiqiga aada baaca dheer ugu leh ee la yidhaahda mujtahidiina fi lmadhab ashaafici ay aada ugu adkaysanayaan ay u sharxayaan can abi hurayrata qaala wuxu uhi qanata rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu qunuud akhriyey fii salaati alcatamati fii salaati alcatama shahran salaada cishaai buu akhriyi jiray qunuudka bil yaquulu fii qunuuti marka uu qunuudaya wuxuu odhan jiray allaahuma naji lwaliida bna alwaliid ilaahay ou ninkaa nabadgeli allaahuma naji salamata bna hishaam allaahuma naji lmustadcafiina min almu'miniin mu'miniinta la tamar daraysanaya maka lagu garaacayo ilaahay ou badbaadi markaa si caamana ugu ducaynayay labadaa asxaabiyoo la haystayaalana iyagana si gaar ah ayuu ugu ducaynaya allaahuma shdud wad'ataka ilaahay ou joogsigaaga waxaad ku adkaysaa ood aada ugu joogsataa calaa mudara qabiilada la idhaahdo allaahuma ajcalha damiirkaasi wuxuu unoqonayaa wad'ada adamiiru yacuudu ila alwad'ati wad'adaasi waxa ay tahay iyo joogsigaa ilaahay waxa uu yahayna wuu fasiraya xadiidku isagaas fasiraya allahuma ajcalhaa ay ilwad'ata joogsigaaga waxaad ka yeeshaa calayhim dushooda aad ku joogsanayso siniina abaaro ka sinii yuusufa wakhtigii nebi yuusuf toddobadii sano abaarihii dhacay oo kale ilaah kuwan ku afro ilaah haddaad si unugu joogsan lahayd kuwaa abaara ku joogso saasuu ku habaaray rasuulku sala allah ilahayna waa ku riday ilaa ay bahalka goga la ydhaa durteen goga gogii geela beri hore halkaa ardaaga la yskaga tuuray ayaa dufan dufan xoolo xoolo looga dhowaado dhamacda intoo la geliyo la raabsado biyo lagu kaban jiray waa kuwii lahaa ilaahay noo bari yowma taati samaau bidukhaanin mubiin dukhaankaasi hore u tegay waa ka asxaabta qaarkood ku fasirayaan xadiidka saxiixa oo cirkiibaa wuxuu noqday mid walba indhaha qofka markay indhuhu silanaadaan ama busaaradu ku badato ama nafaqa darada ku dhacdo waxbaa hor yaaca marka dukaan baa hor yaacay dukaan dadkii waxay u egaadeen inay cirku dukaan leeyahay dukaanna ma jiro indhahoodaa dukaan leh qaala abu hurayrata wuxuu uhi waasbaxa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama daata yowmin maalin maalmaha ka mida ayuu nebigu waa bariistay falam yadcu lahum umamu ducayninba fadakartu daalika lahu waan u sheegay rasuulkiiya waxaan ku ihi ducadii maxaad u wadi weyday faqaala markaasaa wuxuu idhi wamaa turaahum oo miyaanad u malaynaynin ama ogeyn qad qadimuu inay soo galeen labadii asxaabiye la haystayaasha ahaa saxiixun weeye muslim baa wariyey kha bukhaarina u wariyey duuna qowlihi buu wariyey bukhaari fadakartu intaa kumuu darin bukhaari marka subax subaxyada ka mid a baanu ducaynin rasuulku sala allahu calayhi wasalam ama hadduu cishaa'iga ku akhrii jirayna cishaa'igii baanu akhriin markuu waagu bariyey baan su-aal weydiiyey buuhi abi hurayre waxaan ku ihi xalayto qoladii aada u ducayn jirtay labadii la haystayaashii asxaabi dee umaad ducayn wuxuu oo miyaanad ogeyn way soo galeene manay soo geline ilaahay baa u sheegay dhexday kusoo jiraan oo cadowgii bay gacantoodii ka soo baxeen tarjamadooda labada asxaabina mar hore ayaynu aada u sharaxnay halkiibaad ka raajici sida loo qabsaday iyo dhibaatada lagu sameeyey iyo waktiga ay soo fakadeen iyo waxyaabahaas marka xadiidku waxa uu muujinayaa waktiga muslimka cadowgu dhibayo in loo ducayn karo waxa uu inoo muujinayaa oo kale in shaksiyaad gaar ah loogu ducayn karayo salaada dhexdeeda iyadoo magacooda la sheegayo ama qolo magacood la sheegayo waa lagu ducayn karaa salaada dhexdeeda midh kasta la diiday waxa weeye inaad qof adigoo la hadlaya un hebel hebelow allaha kuu naxariisto hebel hebelow allaha kaa nabadgeliya cadowga qof adoo la khidaabtamayo la hadlaya laakiin hebello maqan waa ka rasuulkuu duceeya wuxuunay la mid noqonaysaa assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi asaalixiin cibaadullaahi asaalixiin waa addoomihii ilaahay oo dhan kuwaas mustadcafiintan loo duceeyey si caama unbay labadan waliid iyo salama kuwaas unbay la mid yihiin mucjisaadka nabiga weeye calayhi salaatu wasalaam waxaan dadku ogay inuu ilaahay u sheegi jiray iyagoo asxaabtan aan imaninba oona abi hurayre iyo kuwa kale ogeynba ayaa ilaahay u sheegay inay cadowgii ka soo farabaxeen ay soo badbaadeen can ibni cabaasin qaala wuxu uhi qanata rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama shahra mutataabican bil xidhiidha ayuu nebigu qunuud akhriyayay fi اduhri wاlcasri wاlmagribi wاlcishaai wa salaati subx shanta salaadoodba goorma fii duburi kuli salaa salaad walba dabadeeda dabadaasoo loo macnaa gadaasheeda oo looga jeedo markuu ka baxay maaha idaa qaala marka uu idhaahdo samica allahu liman xamida waad garanaysaa halkay dhacdo min arakcati alaakhirati ragcadda dambe ragcadda dambe markuu rukuucda ka soo tooso ayaa uu yadcuu wuxuu habaarayaa calaa axyaa'in qabaa'il oo min bani sulaym qoladii reer bani sulaym loodhan jiray carbeed calaa riclin qolada ricli laydhaa buu habaaraya oo sulaym ka mid a wadakwano wa cusaya labadaa qabiilana uu habaarayaa ka mida reer sulaym wayu'minu man khalfah dadka ka dambeeya o dhammina yuamin yuamin macnaheedu waxa wey aamiin bay leeyihin aamiintaa loo buuraya wuxuu markaa u ducaynayaa muslimiinta shaksiyaadka aynu soo sheegnay wuxuu u ducaynayaa mustadcafiinta wuxuu habaarayaa qabaa'ilkii carbeede muslimka dhibay ilaa iyo rasuulka la dagaalamay siiba qolada reer sulaym la ydhaah oo saddex qabiilo kasii koobnaa ricli daka dakwaan cusaya saddexda waa reer bani sulaym habaar buu dusha uga tuuraya markaa ummadaha qaarkood dawladaha qaarkood iyo qabaa'ilka qaarkood iyo shaksiyaadka qaarkood iyo haddii ay dadka dhibaan iyagana saa in loo habaari karo ayaa xadiidkanina uu muujinaya waayahay indhaha lagala soo baxayaaba ka iminka wax habaara hadduu khudbadda iyo ku habaaro en iminka khaliijka oo kale iyo waxay gaadheen in khalaas dee khudbaddii wadaadkii loo qoro oo dabeetana allahuma ahliki lkafara inaanu odhan karinba ama gaaladii iyo muslimka u wada ducee ayay kuleeyihin ama ha wada habaarinla labadaba iska dhaaf oo amiirka iyo waxaasun u ducee waaya weli weyn si yarnoo la halkaa maynaan gaadhini haddii malaa la isku xoogeysto waaba la isla tegibe waaya marka asxaabtuna ridwaan ullaahi calayhim wayu'minu man khalfah dadka ka dambeeya o dhami aamiin aamiin aamiin bay leeyihin can anas ibni malik annahu su'ila waxaa la weydiiyey anas hal qanata rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam fii salaati subx salaadan subax dee berigii dambe khilaaf ka yimi moogta asxaabtao noolba markaa miyuu qunuuday fa qaala nacam qunuudkaa u akriyay bui salaada subax salaada subax si gaara bay usoo qabtay faqiila lahu waxaa la yidhi qabla rukuuci aw bacda rukuuc oo waxaanu ku weydiinay ma rukuucda kor ka hor bay ahayd qunuudaas mise kadib qaala wuxuu uhi bacda rukuuc rukuucda kadib buu qunuuday salaada subax wa fii ziyaada ziyaado kale waxaa ku jirtay biyasiirin in yar صaxiixun qaaf baa wariyey macnaha mutafaq calayhi can anas ibni maliki ana nabiya salى اllahu alayh wasalam qanata shahra nebigu bil buu qunuuday uma tarakahu wuu iskaga tegey muslim baa wariyey kaana can moxamed ibn siriin qaala xadaanii waxa ii warramay buuhi moxamed ibnu siriin taabicigii jaliilka ahaa man salaa maca nabiyi salى اllahu alayh wasalam asxaabtii nebi moxamed la tukaday salaata alkhadaati salaada subax la tukaday falamaa rafaca ra'sahu markii uu nebigu kor uga soo qaaday madaxiisa min arakcati ragcadda markuu kor uga soo qaaday athaaniyati ee labaad qaama wuu istaagay hunayatan in yar in yar buu istaagay marka intaasi uu istaagayna waa in uu ducaynay marka kan laftiisa ibnu siriin uu warinayo ee asxaabta uu ka warinayo inta badanna dee anasi buu ka warin jiro ardaydiisa u haaye isaguna wuxuu u janjeeraa salaaddii subax buu si gaara u xusay kaa horena salaaddii subax buu anas sheegay waa adilada shawaaficdu ay daliishanayaan qolyaha kalena dee jawaabi bay ka bixinayaano waxyaabaha ay ku jawaabayaan waxa weeye labadan xadiidba anas baa warinaya qanata shahran iyo kan kale ee anas ibnu siriin moxamed ibnu siriin uu kasii warinayo waa waktigii dhibaatadu ay jirteen wey bishan labada xadiidba wuxuu dhex dhigay kan odhanaya qanata shahran marka waktigan anasuu sheegayaa salaada subaxuu qunuuday waa waktigu gaalada habaarayay muslimkana u ducaynaya bay ku fasirayaan jumhuur lculamaa madhabu shawaaficiyo rag lamida ama laba madhab iyo qolo la socotaana waxay leeyihiin iyaguna maya subaxa gaar baa loo sheegay meelaha muranku ka dhacay waxaa ka mida ziyaadadan sheegaysa biyasiirin in yar biyasiirin in yar baa qoloba meel ku sifaynaysaa ereyga u fiirso hal qanata rasuulu llaahi fii salaati subxi fa qaala nacam salaada subax wuu qunuuday biyasiirin in yar buu qunuuday in yar ayuu qunuudo intuu gaalada hadlaye habaaraya oo marka halkay ku tacalluqaysaa ficilka qanata buu ku tacalluqaya qanata wuu qunuuday fii ziyaadatin biyasiirin muddo yar oo muddadaa yarina waa intee waa intuu gaalada habaarayay macnaheedu markaa daliilu noqon maayo subaxa keligii oo dee wuxuuna liiskii salaadaha kalun bay ku darmaysa qolyaha kalena waxay leeyihiin halkan bacda rukuuci bay sifa u noqonaysa bal haddaba fiirso ta'wiilka markaa uu rukuucay waxaan leeyahay uu qunuuday buu ku jawaabay waxaa lagu yidhi marka qabla rukuuci aw bacda rukuuci miyaa markaasaa wuxuu yihi bacda rukuuci rukuucda dabadeed buu qunuudi jiray salaada subax biyasiirin in yar kadib rukuucda oo marka rukuucda uu kasoo tooso in yar kadib buu qunuudka bilaabi jiray marka labadii madhabood waxaa kala kaxaynaysa haddii la idhaahdo subaxii buu qunuudi jiray muddo yar iyo haddii la yidhaahdo rukuucda kadib ayuu qunuudi jiray in yar in yar kadib dee way kala dhaqaajinayaan oo marka la yidhahdo subaxa kadib wuxuu qunuudi jiray salaada subax muddo yar muddo badan ma ahayne muddaduu gaalada habaarayay wey waana sida culimada ku fasirayaan in badan oo ka midi qolyaha kalena waxay leeyihiin wuu qunuudi jiray salaada subax rukuucda in yar kadibna wuu qunuudi jiray dee si joogto ah marka kolba ereygaa biyasiirin halka lagu sifeeyo ayaa kala kaxaynaysa labadii madhab marka waa ijtihaadka culimada ayaa ay markaasaa daraaddeed ba waxay leeyihin axaadiid ku cad saxiixun sariix baan jirin baabu fadli taawuci fi lbeyt waxaa guud ahaanba halkan inoogu sheegan sunnaha inuu ku fadli badan yahay guriga allahuma ilaa sunnayaasha shacaa'irka waaweyne islaamka dee ahe jamaca mashruuca ku ah mooyaane sida maalan salaada dayaxmadoobaadka salaada istisqaha salaada ciidda kuwayaalahaasoo dham waa sunnayaal iyagu mashruuc ku ah banaanka iyo jamaca jamaca in ayaa mashruuc ku yihiin guriga kuwaas ma ahe waa ummadda dhexdeeda laakiin sunnayaasha kaloo dhami gurigay ku fadli badan yihin can zayd bni haabitin annahu qaala wuxuu ihi zayd ixtajara rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama nebigu waxa uu soo ootay fi lmasjidi xujratan masaajidka dhexdiisa maksin buu soo ootay xujradu waxa weeyaan wax sii weyn maahe dee waa caw yar ayuu sidaa koono yaroo masaajidka xaggaa damba usoo dayrtay oo markuu istaagana madaxiisaba la arkayo waana habeenkiiyo maalintii uu laabaya muslimkana cidhiidhi kuma haysto meesha ku tukanaya dee si uu ugu khalaaweyn karo oo meesha ile wuu ku ictikaafaya wuu seexanaya ugu asturnaan karo weeye taasina waxay sheegaysaa inaanay haddii aanay ummadda dhibaynin mushkilad lahayn oo meeshuu nafis tahay fa kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau ahaa yakhruju min alleyli habeenkiibuu soo baxayaa fa yusallii fiiha wuu ku tukanaya halkaa qaala wuxuu uhi fasallow macahu lisalaati salaadiisii bay ku daydeen yacni rijaalan rag ayuu jeedaa wa kaanuu waxay ya'tuunahu kulla leyla habeen kastaba nebi maxamed way u iman jireen saasun bay u bidhaansadaanoo madaxiisii markay halkaa ka arkaan isagoo taagan dhag waa lagu xidhaa dayrka dabadiisii baa lagaga xidhaa oo dee waatayn hore usoo marnay iyadoo sheekhu baabuu ka faa'iidaysanaya ah imaamkiiyo wax idiin dhexeeyaan gidaarka ayaa wixii la midi mar haddaad u tegi karayso ama arkayso in lagu sii xidhan karo xataa idaa kaana markuu noqday leylatan min alayaali habeen habeenada ka mid ah markuu nebigu soo gaadhay sala allahu calayhi wasalam lam yakhruj ilayhim rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam umama soo bixinba dhowr habeenunbay iska bidhaansadeen markuu istaagay iyana way ku xidhiidhiyeen way ku xidheen way ku xidheen kolkuu arkay in fiiladu adagta oo aada loogu sii abateedkan ku xidhashadu aada u badan yihi oo la jeclaaday baan usoo bixinba xaafadiisiibuu iskaga jirayba fatanaxnaxuu warafacuu aswaatahum waxasabuu baabahu intaasoo dhan bay isku dareen intay halkii albaabka hortiisii tegeen ayay exda badiyeen codkana kor bay u qaadeen waana kan weeye naxnu haa hunaa waana kan waxasabuu baabahu albaabkiina way finiineen ba nimankani niman raashin doonaya ma raashinkii ruuxday doonaya maa niman shaxaataga ee waxa weeyaan ragga badankiisu dee waa albaabka waktiga la garaaco ama alamka la garaaco iyo hoonka ee wax la finiinaa wax loo dhiib bay u badan tahay iyagu ruuxda ruuxda raashinkiisii bay nebiga ka doonayaan raashinkii ruuxda markaa dii bay badiyeenoo waanu joognaa rafacuu aswaatahum codkii bay kor u qaadeen sheekadii xasabuu baaba albaabkiina wax yar bay ku finiineen iyaga oo adaab bay rasuulka kula dhaqmayeen sala allahu calayhi wasalam laakiin macnaheedu yahay ay u malaynayaan inuu ilaaway oy markaa xusuusinayaan waktigii waa la gaadhay aadna tukin jirtay saasaa lagu fasiraya asxaabta qaala wuxu uhi fakharaja ilayhim rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nebiguna wuu soo baxay muqdaban isagoo la cadhaysiiyey la cadhogeliyey cadhoodayba faqaala wuxu uhi yaa ayuha nnaas dadow maa zaala bikum saniicukum farsamadiinani idinkamay suulin maa zaala kama suulin kama tegin idinkama tegin saniicukum waxaan aad samaynaysaana bikum idinka idinku sugani oo waxaan aad samaynaysaa waa kusii wadeenuune codkan iyo ficilkan waa kusii daldasheen xataa danantu ilaa aan uba maleeyeyba ama saniicaasi waxaa lagu fasirayaa joogtayntii aad joogtayseen cibaadadan ay igu xidhanayseen maydaan dayna waa wadeenuun waa iga kala joogsan weydeen xataa danantu jeer aan u maleeyey an satuktabu an satuktaba calaykum in laydinku waajibiyaba cibaadadan markay iga hadhi weydeen waxaan u maleeyey in laydinku waajibinayo marka saasaan idinku soo bixi waayo anigoo naxariis doonaya oo idinla jecel inaan laydinku waajibinin facalaykum bisalaati fii buyuutikum ku dadaala salaada guryihiina inaad ku tukataan facalaykum bisalaati fii buyuutikum ku dadaala salaada inaad guryihiina ku tukataan fa ina khayra salaati lmari qofka salaadiisa waxa u khayr badan fii beytihi ta uu gurigiisa ku tukado ila asalaata almaktuuba ta faralkaa mooyaane warkaasi wuu caddeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam inta laga soo istifnoonayana horeynuu sheegnay cali bni cumara qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uhi ijcaluu fii buyuutikum guryihiinna waxa ay yeeshaan min salaatikum ay bacda salaatikum salaadiina barhkeed guriga ku tukada waa sunnaha walaa tattakhiduuha qubuura guryahana ha ka dhigina xabaalo xabaasha cidi kuma tukato dhexdeeda salaad waa meel jufa qof baa lagu asturay qolfoofkiisii wax cibaadiya camaloo ka socda ma jiro shar iyo khayr midnaba halkaa laguma sameeyo oo qofkiina wax taransan maayo dadkiina waxba u tari maayo exaashidiisii waa la xidho waa la laabay marka sidaa xabaasha aan cidina ku cibaadaysanaynen wax camal iyo cibaadoo ka socdaa jirin ha ka dhigine eh guriga salaada iyo qur-aanka ha la siiyo qayb sidaasuu shaydaankuna kaga tegayaa guriguna ku nuurayaa goobtuna ku noolaanaysa baabu duul lqiyaam sala jooga dheer fadligiisaa la sheegaya sala jooga dheer macnaha salaadu inay ku fadli badan tahay salajooga in la dheereeyo qofkii karaya sunnihii weeye can cabdillaahi bni xubshi khascami ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama su'ila rasuulka waxa la weydiiyey ayu salaati afdal salaad maxaa u fadli badan sida markaas lafdiga saxiixi waa kaa halkan laakiin waxa kuu dhigan ayu اlacmaali afdal camala maxaa u fadli badan qaala wuxuu uhi tuulu lqiyaam sala joogeedu ta uu dheeryahay marka tuulu lqiyaam iyo waxaa isyeelan karaya afdalu salaati salaad maxaa u fadli badan tuulu lqiyaam ta sala joogeedu dheeryahay qiila waxaa la yihi fa ayu sadaqati afdalu sadaqana maxaa u fadli badan ilaan cibaadadii bay ka mid tahay cadiyadu waxaanaynu bixinaynaa cibaadadiibuu ka mid yahay nebigu waxa uhi jahdu lmuqil qofka caydha ahi waxa uu ku dadaalo muqil iyo mukir qofna waa mukiro waa qofka wax badan haysa qofna waa mu waa muqilo waa sabool qofka markaa saboolka ahi ee jahdigiisa ka uu nafta duldhiga ee ku culusba inta ku culusba wixii yaraaye huhaya dirqiga uu kaga soo go-ay kaasaa u fadli badan illa wuxuu kala hadhaya mala waa kii uu nebigu lahaa diinaar baa boqol diinaar ka dheereeyey ama dirham baa boqol dirham ka dheereeyey boqol kun oo dirham dee qofna wixii u haystay unbaabuu bada bixiyey qofna wixii badnaa o haystu in yar ka bixiyey qiila waxa la fa ayu lhijrati afdal hijrada barakaca maxaa u fiican ama ka dhaqaajinta qaala wuxuu uhi man hajara maa xarama allahu calayh qofka iskaga taga wuxuu ilahay ka xaaraantinay hijradii muuqatay si macnawiya buu u akhriyay nebigu oo u dhigay hijrada iyagu waxay wadan in laga yimaado wadan kale ayaa laga yaaba inay weydiinayeen laakiin hijro macnawiya ayuu nebigu ugu jawaaba wuxu uhi man hajara qofka iskaga taga maa xarama allahu calayh wixii ilaahay uu kaa xaaraan ka xaaraantinimeeyey qofka ka taga ee ka haajira ee ilaahay daraaddii uga durka hijro taasaa u fadli badan waxaanay ugu fadli badan tahay taad waddan ka tegayso eed waddan kala tegayso waa wakti keliya hal mar unbaad dee ruqaasanaysa ama aada guuraysa laaki markaa dee dhib kasta adaa ku soo gaadha waa kala nasanaysa laakiin inaad xaaraan ka hijrootood iska dayso waxay soconaysaa intaad nooshahayba duula xayaatig xaaraan baad ka dagaalamaysa marka dee way kala culusi wax joogto ah iyo wax mara way kala culusi kun madsac haddii lagu ridayo mar un firdhato dee waa hijradaasi way waa waa hal mar un bay ahayd oo nebiguba dee muddun buu sii socday calayhi salaatu wasalaam laakiin taa xaaraantii ku ag taallay ilaahay daraaddii aada isaga daynaysa intaad ifka ku nooshahay tobannaan sannadood arrin culus weeye qiila waxaa la fa ayu ljihaadi afdal jihaadna maxaa u fadli badan qaala wuxu uhi man jaahada almushrikiina bimaalihi wa nafsi qofka gaalo la dagaalama muslim lama sheegayo oo muslimna dagaalankii fitna la yidhaha jihaad lama yidhaahdee man jaahada almushrikiin qofka gaalo la dagaalamaya bimaalihi wa nafsi dadkiisa iyo dunyadiisaba uu kula dagaalamaya qiila waxaa la fa ayu lqatli ashrafu dil maxaa u wanaagsan qofku haddii uu in uun dhiman lahaa dhimasho maxaa u fiican qaala wuxuu uhi man uhriiqa damuhu qofka dhiiggiisiina la daadiyey wa cuqira la gowracay ama la boqon gooyey jawaaduhu faraskiisii wataa hore waxay jaahada almushrikiin gaaluu la dagaalamay jihaad waxaa u wanaagsan dee ka aada gaalkii gardarnaaye islaamku uu ku faray inaad la dagaalanto kaa aada la dagaalamaysae muslimka weerarka ku ah ama ku dhima ama ha ku dhimanin ama ku dhima ama ka guulayso labadu way isberber yaaleen laakiin hoos bay gu sii dhaadhaceen jihaadka laftiisii jihaadkii marka uu qofkii sii dagaalamo ku dhinto dhimasho maxaa u fadli badan dee qofka intuu jihaadkii galay naf iyo maalba aan soo kala hadhin gaadiidkii u watiye isagiiba israacay faraskiina uu dhintoo lagama dhaxlin isagiina dhimay صaxiixu bilafdi ayu salaati ayuu ku fadli badan ayuu ku saxiix yahay xadiidku taqadama taxta raqam kada baab اlxafi calaa qiyaami اleyl waxaa aad la isugu dhiirinaya habeenka in cibaadada loo kaco can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed wuu duceeye wuxuu ihi raxima allahu rajula nin ilaahay baa u naxariistay ama allaha u naxariistay qaama min alleyli fasalla intuu habeenkii istaagay tukaday wakti hurdada culusta wa ayqada mra'at xaaskiisana baraarujiyeoo wa tacaawanuu cala albiri wataqwa samafalkiiyo alla kacabsiga isu kaashada liiskeedu ku biiray fain abad haddii ay diidana daxa fii wajhi almaa hadday diidana wejigiibuu kaga saydhay biyaha waa ilaahay daraaddii baa loo dirqiyayaa qofka ilaahay daraaddii ayaa loo dirqiyayaa shaydaan iyo nafbaa hayste ha ka hadhaan wey marka toosinta cibaadada la isu toosiyaa inay mashruuc tahay baad halkaa ka arkaysa sunni baa laysu toosinaya faralkiina waa la mid raxima allaahu mra'atan qof allaha u naxariisto dumara qaamat min alleyli fasallat habeenkii intay istaagtay ayay tukatay wa ayqadat zawjaha ninkeediina way baraarujisay fain abaa hadduu diidana nadaxat fii wajhi ilmaa biyo yaroo kooban bay wejigiisa kaga saydhay markaa rag iyo dumarba dadaalka qofkiisa uu naftiisa u dadaalayo iyo dadaalka ehelkiisa ka agdhow u dadaalayo siday ragga u saarantu bay dumarkana u saarantay ee ma aha arrin lagu leeyahay keliya ragga wa fii daalika falyatanaafas ilmutanaafisuun ilaahay xaggiisaa tartan loogu jiraayo rag iyo dumar waa u dheereeya un ilaahay xaggiisa hadday gabadhu ka dheerayso ninka oo ninku uu hadho dee nin buu haayo oo uu labaa arrintu ma aha ee waa laga dheereeyey dee ilaahay xaggiisa waa looga dheereeyey can abi saciid alkhudriyi wa abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxu uhi isagoo ummadda ku dhiiri gelinaya habeenkii inaan ilaahay la ilaawin subxaana wa tacaala oo aan loo dhagoolay inoon laga seexanin laakiin loo soo jeedo adoo furshad fursadda ka faa'iidaysanaya man istayqada min alleyli wa ayqada ahlah qofka isagu soo baraarugay xaaskana baraarujiya istayqada waa ficil laazima ayqadana waa ficil mucaddaah kulamaa zaada almabnaa zaada almacnaa haaliban wey marka ay qaaciidadaa kuu sheegayaanay ku leeyihiin xarfuhu mar kastay kordhaan macnaha kordha waa sida faraha badan ee marar badan oo xarfuhu kordhaan ayaa waxaa yaraan kara macnihii oo markaa hore ficilku wuxuunu qaadanayay faacil iminkana mafcuul buu ku darsaday marka dambe kelmadda horeana xarfo badan oo dee istayqada waa sida maaliki iyo meliki maaliki baa ayaa xarfo badan laakiin haddana meliki baa macno dheer fasallayaa ragcatayni jamiican laba ragcadood bay tukadeen iyaga oo odayga iyo islaantaasi isku xidhanaya dabcan dee ninkaana tukinaye iyadu tukin mayso ismana garab gelayaane halka dambe istaagaysa kutibaa waxaa lagu qorayaa min addaakiriina allaha kaiira wadaakiraat ragga iyo dumarka ilaahay in badan badan badan xusa ayaa liiskooda ay ku darmayaanoo liiska haddaad gashana waa liis aad u qaaliyaho ciliyiinta lagugu qorayo oo addoonkuu ku farxa ku farxaya oo uu mahadin doono markay awliyada ilaahay jannada galaan waxyaabaha ay soo xusuusanayaan weeye fii suurati duur wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun ahlu jannihiibaa jannada dhexdeeda iska soo horjeedsaday iyaga oo farxaya oo sheekaysanaya yatasaa'aluun waa way iswaraysanayaan yataxadauun qaaluu inaa kunaa qablu fii ahlina mushfiqiin famana allahu calayna wawaqana cadaaba samuum inaa kunaa min qablu nadcuuhu inahu huwa albaru raxiim laba arrimood baa jannadan aynu ku helo ilaahay ina waafajiyey aynu kusoo liibaanay bay leeyihin cabsi ilaahay aynu ka cabsanaynay markaynu ifkii joognay innagoo carruurteenna iyo ooriyaheenna la ciyaarayna oo maynaan kuwaa ku mashquulin oo ilaahay namay seejinine fii ahlinaa innagoo reeraheennii la joognayn haddana cabsida alle inagu jirta iyo cibaadadii cabsi alle iyo cibaadadii aynu ilaahay caabudaynay labadaasaynu ku liibaanaynu jannadan ku hela way ishambalyaynayaan idan markaa dee dadku inay cunnada iyo caloosha iyo cirkoodun ka fikiraan iyo cuudkooda iyo xoolahooda waa aragti gaaban iyo hankooda hooseeya laakiin inay jannada ilaahay raalli noqoshihiisa raadsadaan waktiga dadku hurdada la rafaadsan yahayna ay ka kacaan waa daruuri wey wallahu aclam